أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha lixaad ee jamaaduthani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo caawa baahisay qaybta afaraad ee taxanaha geedigii guurguurte guul mise gebadhacleen xalqadan oo diiradda saaraysa sida xasan sheekh isaga indhitiray mashaakilkii dalka ka taagnaa muddadii uu socday dagaalkii uu maraykanka u wakiishay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah sidee baraha bulshada iyo internetka looga daawaday muuqaalkii saddexaad ee habeenkii jimcihii ay baahisay alkataa'ib ee geedigii guurguurte guulmise gibadhacleen maxaase warcelinno ah oo laga bixiyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale faafareebka waxaad caawa ku dhegaysan doontaan murtad xasan guurguurte oo wajahaya cadaadisyo siyaasadeed oo socdaal ku tagay waddanka jabuuti iyo ciidanka imaarada islaamiga ah oo weeraro askar lagu dilay ku beegsaday ciidanka bakistaan qodobadaasii xubintii hadalhaynta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalka maahir ayaa faafareebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilayaadka islaamiga ah iyo barteenna laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa habeenkii jimcaha ee lasoo dhaafay mu'asasada alkataa'ib waxa ay baahisay qaybtii saddexaad ee silsiladda loogu magacdaray geedigii guurgurte guul mise gabadhacleen qaybtan oo la daawan karo muddo saacad ku dhow ayaa lagu nashriyey mareegaha internetka iyo baraha bulshada sida facebook telegram iyo wixii la mid ah waxaana xusid mudan in toban kun ay ka daawadeen facebook iyo telegram oo keliya waxaa intaasi sii dheer dadka ka daawaday baraha kale iyo linkiyada tooska ah dadkii daawaday ayaa ka soo dhiibtay aragtiyo iyaga oo kommentiyadooda ku cabirayay waxyaabihii ay ku arkeen filimka ee cajibgeliyey haddaba aragtiyada daawadayaasha waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir aaraada dadweynaha waa ay fara badan tahay haddii aan facebooka eegno dadkii aragtiyadooda ka dhibtay isdaarkii saddexaad ee alkataayo ay baahisay waxaa ka mid ah qof ay ugu qoran tahay maryamo ismaaciil waxa ay leedahay wax badan koox xiridada xasano gurgurte been way noo sheegeen laakiin xaqiiqda waa tan qof walba oo muslim ah iimaan leh aad buu ugu farxaa markuu daawado muuqaaladan taxanaha ah guuleysta dhalinyarada alkataayib ka shaqeeya dhammaantiin ayay tiri qof ay ugu qoran tahay abu mascuud waxa uu leeyahay qaybba qaybta kale oo ay ka xiiso badan tahay aad iyo aad baad qalbiyadeenna u qaboojiseen bahda warbaahineed ee alkataayib guuleysta dhammaantiin cismaan qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar xasan sheikh ha daawado silsilada muuqaalada alkataayib wax badan ayuu ka faa'iidi doonaa ha daawado qof walba uu qalday xasan gurgurte waa maleeshiyada ayaan ula jeedaa waayo shaar dowladeed ayaa loo geliyey ayuu leeyahay qof kale oo ay ugu qoran tahay cabdiqadar ibraahim waxa uu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar dowlad isku sheega mooryaanta ah hadday xaq iyo xaal ku dhisan tahay iyadoo intaa saad iyo sahay haysato gaal ma kaashateen gacan kuga badna ma noqoteen masaakiinta unbay ku tumataaye cid ay ka awood iyo itaal roon tahay ma lahan ayuu leeyahay axmed qof ay ugu qoran tahay waxauu leeyahay qaybbaa qaybta ka dambaysa ayay kasii xiiso badan tahay allow alkataayib noodaa iyo howlwadeennada iyo guud ahaan bahda iclaamka nabadgelyo korkiina ha ahaato ayuu leeyahay qof ay ugu qoran tahay umukhaalid waxay leedahay alkataayib gacmihiinna abaal badan bay nagu leeyihiin qof ay ugu qoran tahay abu cabdulaahi waxauu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar mu-asasada warbaahineed ee alkatayb waxaa ka howlgala walaalo halganka ay ku jiraan la mid yahay walaalaha ribaadka ku jira ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay abuubakar waxauu leeyahay allaahu akbar alkatayb waad mahadsantihiin sida aad u caddaynaysaan warka la qariyey sanadkan waa fashilka mujrimiinta ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay guudle waxa uu leeyahay maasha allah jasaakum allaahu muasasada alkataayib muuqaaladan taxanaha ah dareenkooda wax kumantii lagu koobi karo ma ahan walaalaha istishaadiyiinta iyo walaalaha kale ee xamladan ku shahiiday allah ha ka wada aqbalo ayuu leeyahay aamiin ayaan leenahay bashiir halkaas ayaan ku hakinaynaa komitiyada ama aragtiyada ay dadku ka dhiibteen isdaarkii saddexaad ee taxanaha geedigii gurguurte guul mise gebidhacleen ee ay habeenkii jumcaha bahaysay mu'asasada warbaahineed ee alkataayib aad baad u mahadsantahay walaalka maahir waan dhegaysanay komantiyadii ay soo dhiibteen daawadayaasha qaybtii saddexaad isdaarkii ay bahaysay alkataa'ib balse markan waxaa inoo soo koobtaa xubintaada leynta warbaahinta iyo sidoo kale warbaahinada islaamiga warbixinada maanta ay qoreen waad mahadsan tahay bashiir haddii aan xubinteenna usii gudagalno waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa xasan gurguurte oo wajahaya cadaasyo siyaasadeed oo socdaal ku tagay waddanka jabuuti xasan gurguurte oo isbuucii lasoo dhaafay safar aan qorshaysnayn ku tagay magaalada asmaraa ee caasimada dalka eliteria ayaa hadda u gudbay dhanka waddanka jabuuti ilawareedo ayaa sheegaya in madaxweynaha eliteria uu xasan gurguurte u sheegay in haddii uu marin badeed siiyo etoobiya ay xukuumaddiisu wajihi doonto go-doomin siyaasadeed oo mandiqada ah eriteria ayaa uga digtay xasan sheikh in uu ku degmo waxa ay ugu yeertay dhagarta abiy axmed iyo qariska xornimadiisa siyaasadeed masar iyo eriteria oo bil ka hor uu xasan sheikh la dhistay isbahaysi siyaasadeed ayaa billa soomaaliya ku cadaadinayaa in aysan dhaqan gelin heshiiskii ankara kaasi oo ogolaanaya in etoobiya la siiyo marinbadeed halis gelin karaa masaalixda dalalkan ee badda cas wararka ayaa intaasi ku daraya in xasan gurgurte uu maanta gelinkii dambe gaaray magaalada jabuuti halkaas oo uu kulan kula leeyahay ismaaciil cumar geelle gurgurte ayaa wajahaya gebidhacalayn siyaasadeed wuxuuna kala garalayahay sida uu u kala xulanayo dowladaha shisheeye ee uu ka doonayo ciidamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidanka imaarada islaamiga ah oo weeraro askar lagu dilay ku beegsaday ciidanka bakistan kadib duqeymihii xushnimo ee diyaaradaha dowladda ridada bakistan ay ku beegsadeen dadka rayidka ah ee afghanistan waxay ciidamada imaarada islaamiga ah qaadeen weeraro ballaaran oo ka dhan ah ciidanka xukuumadda fadhigeed uu yahay islaamabaad war ka soo baxay imaarada islaamiga ah ayaa lagu xaqiijiyey in ciidamada mujaahidiintu ay beegsadeen dhowr baro ciidan oo murtadiinta bakistan ay ku leeyihiin xuduudka ay la wadaagto wilaayaadka baktika iyo hoosta ilawareedyo ayaa soo sheegay in weeraradu ahaayeen kuwo aad u culus oo saacado badan qaatay sagaal iyo toban askari ayaa la soo wariyey in laga dilay ciidanka ridada bakistan kuwaasi oo ka mid ahaa ciidanka ku sugan khadka lagu magacaabo diuraanda ilawareedyadu waxay intaasi ku dareen in ciidanka mujaahidiintu ay sidoo kale la wareegeen fariisimo dhowr ah oo ku yaal xuduudka u dhexeeya afghanistan iyo bakistan halkaas oo laga ceyrsaday ciidanka islaamabaad weeraradan ayaa la soo wariyey inay horudhac u yihiin weeraro argoosi ah oo imaarada islaamiga ah ay kaga jawaabayso duqeymo wuxuushnimo ah oo diyaaradaha dagaalka ee dowladda ridada bakistan ay ku dileen konton xubnood oo isugu jira haween iyo caruur aan waxba galabsan oo reer afghaan ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa dilal qorshaysan oo siyaabo kala duwan uga dhacay ismaamulka nakuru ee dalka kenya dilalkan oo saddex gaaraya ayaa waxaay ka dhaceen deegaano kala duwan oo ka tirsan ismaamulka nakuru ee dalka kenya dilka koowaad ayaa ka dhacay deegaanka bahati ee ismaamulka nakuru waxaana guri halkaasi ku yaala laga dhex helay meydka qof dumara dilka labaad ayaa waxaa geystay sarkaal ka tirsan booliiska dowladda kenya kaasi oo saldhig ku yaal ismaamulka nakuru ku dilay nin oday ah oo toddobaatan iyo afar jir ahaa deegaanka elementator oo isagana ka tirsan ismaamulka nakuru waxaa ka dhacay kufsi iyo dil loo geystay haweeney toddobaatan iyo shan jir ah waxaana dadka deegaanka ay dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan arrintaasi hadalhaynta haddii aan sii raaciyo baraha bulshada ka taagan maanta iyo shalayba waxay ahayd askartii maleeshiyaadka murtadiinta looga laayay duleedka deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe waxaa halkaasi lagu dilay ugu yaraan toddoba askari oo murtadiin ah maleeshiya hubeysan ayaana weeraray halkaasina meydadkooda dhigay siyaasiyiin iyo saraakiil murtadiin ah ayaa ka hadlay weerarkaasi xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna bashiir caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan moosadalka taa'ib oo caawa bahaysay qaybta afaraad ee taxanaha geedigii guurguurte guur mise gabadhacleen xalqadan oo diiradda saaraysa sida xasan sheekh isaga indhitiray mashaakilkii ka taagnaa dalka muddadii uu socday dagaalkii uu maraykanka u wakiishay
بسم الله الرحمن الرحيم
marka laga yimaado guuldarrooyinka militari ee ka soo gaaray furimaha dagaalka sidee buu murtad xasan sheekh maxamuud ula falgalay mashaakilkii kala duwanaa ee soo maray dalka muddada labada sana ah ee uu joogo xukunka muxuu dhaxalsiiyey bulshada muxuu taray dalkii abaaraha la daaladhacayay muxuuse ku tabantaabay dadkii ay fatahaaduhu ku dhufteen xasan sheekh maxamuud xasan dal xaraashe wuxuu xukunka villa soomaaliya la wareegay iyadoo uu dalku la daaladhacayo duruufo adag iyo abaaro ba'an oo ku dhuftay guud ahaan gobollada dalka sidaas oo ay tahay iska baddaa in uu u gurmado eh wuxuu dalka araggaas lahaa iyo dadkii tabaalaysnaaba geliyey dagaal iyo colaad ba'an si uu u raaligeliyo asyaadiisa saliibiyiinta ee aan marnaba ka fikiraynin danta ummadda soomaaliyeed abaartaa markay soo bilaabanaysa waxaa la bilowday doorashada dalka in laisku qabsado doorasho ma dhacaysa ma dhacayso muddo kororsi ma kororso kartid macnihii sanad iyo bara waxaa laisku haystay dalka inay doorasho ka dhacdo taas maxay keentay marka in la iloobaba dadkii abaaraha iyo dhibaatada ay haysatay in la iloobo wax ka qabadkoodii la iloobo laga mashquulo aanan gargaarkii la rabay iyo sidii adduunka da soomaalida dowladda ee tabar ma leh waaba dowlad ayada dhanba la biilo oo adduunka oo biilo ammaankeeda adduunka oo hayo waxaa moodaa marka in la qarinayo xataa baaxadda abaarta iyo dhibaatadeeda inaanan marna laga hadlaynin oo waxa laga hadlaya keliya ay tahay xukun iyo siyaasad iyo muddo kororsi iyo doorasho iyo loolanka halkaas xooggiis inuu iyadoo macaluuli jirto oy dadkii baaba'ayaan awooddeenima ciidankaa iyo abaabulkaasaynu gelinaa mise dadkaynaynu u gurmana anigoo tixraaciyay su-aalihii hore qaybta horeaanu kaga hadalnay ee ahayd sidii adduunku ay lahaayeen shabaab ha loo cunaqabateeyo way iska indhatireen laba boqol iyo konton kun rubuc milyuun soomaaliya oo dhimanaysa waa la iska indhatiray
sidaas darteed dadka soomaaliyeed waxay noqdeen dhibanayaasha ugu horreeya ee gurta midhaha qaraar ee gulufka xasan sheekh maxamuud waxaana abaarihii iyo duruufihii daashaday ugu darsoomay duqaymo wuxuushnimo oo ay geysanayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ee oggolaanshaha ka helayay villa soomaaliya kuwaas oo laayay boqolaal muslimiin ah meelo kala duwan oo ka mid ah waddanka sida lagu xusay warbixin ay soo saartay amnesty international diyaaradaha turkiga ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay si ku talagal ah u beegsanayay beereleyda iyo maatida ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxayna geysanayeen dembiyo dagaal oo wuxuushnimo ah abbaaro afar saac dadkii oo iska hurdaya ayaa meeshaas lagu gubay wax nala ku guba iyo wax nala ku galana ma naqaan meel waddahan iska joognoon iska aan aan fadhin dadkaas bilgeyre xaqla'aan baa lagu laayay waxaan xaq ka qabno iyo waxaan la dirirayna midna ma jiraan shan carruura oo awoowe aanu ahay oo mid gabaru dhashay afarna oo wiil dhalay iyo gabadhii aniga ilmaha ii dhashay oo hooyadaaheed oo gurigii ku jiray iyo arigii iyo magaadoodii meeshaasaa baabah looga dhigay diyaaradahaasi laba diyaaradood bay ahaayeen waxay beegsadeen meelihii bulshooyadu ay maaragtay noloshu ay ku jirtay sida madaaristii iyo macaahidda iyo meelihii maraafiqulcaama ayay beegsadeen madrasada la yidhaha daarulhuda oo bartamaha magaalada ku taallo magaalo madraso caan ah way duqeeyeen guryaheeda dhulkay la simeen waad aragtaan kutubtii intaanu ka helnay wakaas waa waxaa ku dhacay maaragtay firadhadii baa ku dhacay ku dhacday
بسم الله الرحمن الرحيم ميسي ميسي شيغ أمد إسلام كمل على ميل روكتي جيجي وقت الروجي أو نشان سامين مس أفر سامين جيجي ديارني دقيتي أنا أمرجان هاج عبد الله ابن بركة سمتر ليدهاو أو مختار قابر داو نم أريان أيا أو لغة قبائنه أو قام بس قبه iyo habeen islaan dhahayeen oo daraskii ataa lidhuwaa islaadis ataa lam isadiida haran ewerelka dhiki oo mukhtaar goobe ay ka dhimidii ibudumaashidis daawadi tiibay meelisa dhahaydayti ka dhimiti gobor iyar iwadidayti ka dhimiti gobor walaalshe dhali oo igaalshe qabaayi goborti dhimiti igaalshe dhimidi hataa ma fiiri karto hilibshe makidan anta ka dhammaayeen oo waddan galabsina dad nang masaakinan boose fadhi ninje fadhi dhaloonyada ka dhammaay dad badanna way dhaawacmeen shahiidka ilaahay baan waxaan uga baryaynaa in ilaahay shahaadadu ka aqbalo waxaanu ku qanacsannahay qadarka alle
mar uu waddankii cagaha u geliyey col iyo abaar ummaddiina la fajacday xamaaqada uu durbaba ku dahfuray xukunkiisa ayuu murtad xasan sheekh maxamuud guda galay inuu iska mooso carada shacabka dadkana ku qanciyo inuu tuugsi tagay oo uu gaalada u qaylo dhaansaday
uniform we can bu- we can buy even food we can share but what we cannot manage is salary
haddii ay su-aashu tahay dhanka hubka wax waan u iibin karnaa tuutana waan siin karnaa xitaa cunto waan siin karnaa ama waxa aanu cunayno ayay gacanta nala gashan karaan balse arrinta aanan xalka u haynin waa dhanka mushaarka ma awoodno mushaar bil walba ah oo la siiyo ciidan sidaasi u badan sidaas daraaddeed marba haddii aad mushaar ka hadlayso waa inaad aaddaa imaaraadka iyagu mushaarka hal bil ha ku siiyaan kadibna qadar ha ku siiso kadibna ma ogii turkiga ama meel kale ka raadso
dowladdan maraykanka horeyna lacago badan ayay u ballan qaaday maantana waxay ii sheegaan lacago badan inay bixin doonaan laakiin ay ku dhawaaqi doonaan wakhtiyada soo socdo sidoo kale bangiga adduunka ayaa isaguna inuu wax bixin doono oo dhinaca abaaraha iyo dadka gaajada haysaa lagu kaalmeeyo laakiin erayadan ayaa ahaa kuwa afka baarkii ah oo waxba kama jiraan ah waaqicuna ka marakacayay dowladda soomaaliyeed ma haysato bajetka baarlamaanka la geeyey sagaalka boqol oo milyane toban doolar oo dowladda soomaaliya ka imaanaysa oo gargaara ma jiro sagaalkaas milyane aa sheegtay iyo lixda boqol oo imaaraadkiin basaa ku jiro inta kale mishaar ciidan mishaar baarlamaan madaxtooyo golo ra-iisul wasaare xafiiskiis baarlamaan shaqaalaha rayad ah waxyaalahaas kale ay ka buuxaan ay ku jiraan iyo wasaaradaha wax la siiyo qoondaha saasay ay ku dhisan tahay mid saddexaad waxay ahayd in xataa wixii yaraayo gargaaro oo dalka soo gaaray inay caqabado la kulmaayeen maamulada khaasatan waxa aada looga cawdo waxaa waaye dowladda federaalka ah dhinaceeda oo laleeyahay raashin gargaar u yimid halla canshuuro oo canshuur dhaaf aan la ogolayn la xayiraayo la caqabadaynayo iyadoo lagu marsiyoonayo dowladnimo iyo waxaa jira iyo waxaadan aada u fahmi karin runtii waa ogtihiin gargaarii qadar keentaa oo konton tan ahaa laba bilood ku xayirnaa garoonka diyaaradaha oo shirkadda faafuuri ay nagu soo dowladda soomaaliya kusoo dallacday saddex boqol oo kun oo doolar oo baqaarkii ay yaaleen kiridiisa ah
doorashada uu xukunka ku yimid murtad xasan sheekh maxamuud ayaa ahayd tii ugu xumayd ee soo marta taariikhda soomaaliya marka la eego musuqa baahsan ee hadheeyey iyo sida aan gabashada lahayn ee kuraasta loo kala iibsanayay sida ay qireen qaar ka mid a xildhibaanadii dooranayay madaxda safiirkii hore ee maraykanka u joogay soomaaliya larri andre oo goobjoog ka ahaa doorashadan ayaa tacbiirka ugu adag ku qeexay hanaanka xulashada wuxuuna sheegay in kuraasta xaraash iyo xoolo jaban lagu kala iibsanayey sidaas daraaddeed hal buulli ah nirig xalaala ma dhashee waxay natiijadu noqotay inuu soo baxo mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu hamaansanaa uguna musuqa badnaa ee soo mara soomaaliya kaas oo ah xasan sheekh maxamuud waxaad arkaysaa waxa weeyaan hadalku madaxweynuhu ku hadlayo iyo ficilka ka socda waddanka isma laha tilmaan baan kaa siinaya walaal madaxweynuhu markuu joogo magaalada jimcaha intiisa badan isagaa masaajidka madaxtooyada ka khudbadeeya waxaan dadku isweydiiyaan waxaan masaajidka uu ka sheegayo iyo waxaan suuqa ka socda iyo dowladdiisa ka socda isma laha waxaan ognahay raashinkii iyo saanaddii ciidamada inay dad gaara lagu siiyey qandaraas oo qiimihiina kor loogu kiciyo ciidamadii taasi waa kow ta labaadeen ognahay waxa weeyaan in maalan la leeyahay waa loo siman yahay meesha safaaradaha la magacaabayo iyo safiirada la magacaabayo waxa weeyaan dad gaara ayay u badan yihiin ee soomaali oo dhan dadkii kartida lahaa ma mailayo marka waxaa dad fara badan isleeyihiin madaxweynuhu muxuu uga xishoon laayahay inuu masaajidkii ilaahay intuu istaago waxaan dhab ahayn maalin walba ka sheego xasan sheekh sidiisaba kuma xusho dalkan yaa dad dan u ah yaa shaqadan yaqaan waxaa kuma xusho Eh, yaa saaxiib ila ah ama yaa si kale iigu dhow ah, en- en, wax saasoo ku xushaa marka intaasna waxaa soo gelaya de kuwii dadka ugu musuq maasuqa badnaa waagii bilowgii markuu madaxweynuhu qabtay xilka wuxuu siinayay qof kasta uu ogyahay qofka iska soo horjeedan inuu caayay dhammaan xilalku saa ku bixiya waa boqolaan So, shardigu wuxuu ahaa hebel ma cayda markaasa waxaa la arkayay dhalinyaro yar oo hadda boodhka iska jafaysa oo dad caayaysa dhalinyaradu maaha xumaan waxay qofka u caayayaan waxaasan haydin arko oo xil haydin siiyo yani wuxuu marka ay halkaa noqoto waa- waa waa dhibaato waxaa ku soo xigay eh, markii ayaan markii la joogay ayaa xoogaa madaxweynaha waxaa ku bilowday xan ah maaragtay hebel isu siiyey gabadhiisa wax siiyey sidaas si furan oo bobliga oo wuxuu u dhahay aniga eh, maaragtay eh, eh, kana adeerku ay ay gabadhayda igu xadhan maaragtay xaqi eh, u leeyihiin muwaadiniin wa aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u ahay kan adeerka u ahay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan marka waxaan qabaa madaxdana waa u horena waa u dhawaan ugu celinayaa yaan laga jicin jicin hebelaa qaraaba la iyo hebelaa kan la sax waa muwaadiniin waaye laakiin shalay dowlada ka horreysay maxay u imaan waayeen aqoon ugu imaan waayeen Ee, ma waxay imtixaanay usoo galeen meesha Ee, ilmaha xasan sheekh shalay oo uu maaragtay simad ka soo saaray ee gabadha soomaaliyeed aan gurigeeda dab laga shidin ee maaragtay dhibaatadu ay ka jirto ee kaligeed wax baratay ma miyaa miyaa xaq leh mase waxaa xaq leh gabadha xasan sheekhaa xaq leh waad garan kartaa marka meesha haddana ay ka timid markii ay arrintaas maqleen wasiiradii wasiiradii haddana waxay sameeyeen inay maaragtay nin walba qaraabadiisu soo dhaweystay ninka ugu sokeeyaan wax siinaa ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa haddaan u heli kar meel waa bisraaxa moogtaa waxaan rabaa moogtaa inaan inaan inaan sraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd ha igu eedayn anig berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd ha igu eedayn aniga hadda tobanka ee, la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siinaa oo qaraabadeyda ah haddaan boos u helo ninkan sugiridhe maa ya meeqa jeeraan askar kuu qoray sheeg hadal
انت اسكر هذا هذه اسوقر ها magacaan meeshii uga yimid aa idiin sheega ninkan askariyu rabay labaatan jirow igu yimid nin leelkasaa reer bahashi ah yaan buriyey asigaan ku qoray beentay miya haiga duubin had haiga duubin taas asigaan ku qoray ya haiga duubin had haiga duubin taas asigaan ku qoray ya
bilo gudahood isaga iyo saaxiibbadiisii ku bahoobay musuqa iyo gacantoogaalinta waxay la soo baxeen dabcigii liitay ee ay ku suntanaayeen waxayna bilaabeen leexsashada iyo lunsashada gargaarkii loogu talagalay abaaraha iibsashada hantida maguurtada ah iyo dhulboob aan horay loo arag oo goobihii danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahayba lagu xayuubsanayo arrimahan oo dhanna waxay dhacayeen iyadoo indhaha la isaga jeedinayo duulaanka militari ee lagu qaaday wilaayaadka islaamiga meesha waxaa ka dhacay gumaad shacabaa ka dhacay hanti maguurtaha la burburiyey waxaa la dilaa dad maata ah gobolaha shabaqa lagu haysta asaa salaad inay dukadaan loo diiday intaasaa ka dhacday weeraraa lagu soo qaada shan degma shan go- shan saldhigaa soo weerarta shan saldhig hal qof oo la siiyey digniina ma jirto wuxooda waa la bililqaystay dadaa dukumentiga dhulka looga xaaqay asaa asaa dhulka la bixinaa dhulka la gelshay gobolaha inay taagan maagaa laga qaata asaa la jeexjeexay asaa la yidhi dukumenti dhulkan kama jira xoogaa ka jira إسلامه وولي عدالة بارمنا عدالة بارمنا
ayaga dhanba tuuga ah ayuu jagooyinkii inta u dhiibay madaxweynuhu diyaarad buuba iska saaran yahayba xilkii baawarkii iyo lacagtii baan isku darsaday haddana dhulkii baan dhacaya
cabashadan aadka u daran wato waxay nala wadaageen dukumentiyo ay wax ku leeyihiin waxaan soo dhoweyn lahayn haddii wasiiru dowlaha iyo ninka kaleba mid haddii uu dhihi lahaa waxaan wataa dukumenti sharci ah oo dhulkaas aan ku leeyahay asoo shaksi ah uu dacwoonayo waa soo dhoweyn lahayn dadkii midna waxaan dhihi lahayn shaksiyaa dacwoonaye maxkamad ku kala baxa laakiin way ka timid in lala yimaado ciidan wejiga u duuban yahay laakiin dadku waxay noo sheegeen muxuu ahaa abshir bukhaari iyo macalin mahdi inay tageen meesha oo ayaga ay degeen shaqaalo masaakiin ah oo maalintaas joornaati inay helaan u yimidna ay soo xerxereen hanti meesha tiilana ay ku takrifaleen gaadiidkii dhulka lagu samaynana ay soo xerxereen magaalada boob ayaa ka jira hantidii dowladda la dhacayo qandaraasii la samaysanayo maalan dhulka ugu dambeeyey la sheegaya waxaa ka mid a dhulkii baanku lahaa ee hoteelka jaziira garabkiisa ahaan jiray dad baa la siinayaa waxa weeyaan sidii loo siiyey dad meeshan la yidhaaho jidka muxuu ahaa garab mare airportka ee jayga la dhaho ee dadka masaakiintii deganaan jireen markii xasan madaxweynihii hore u ahaa dhulkaa la bixiyey marka astaamahaa soo socdoo dhani waxay ku tusayaan inay tahay hadalkuuna hadalkii ahayn eeay tahay soomaali waa laga heshiiyey waana loo heshiiyey soomaaliya haddaan musuq maasuqa xal loo helin haddaan kuu sheegayaa soomaaliya rajo ma leh ilaa lala xisaabtamo hantidii waddanka waa la dhacay waa la socotaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaareyaashiisii waxyaalaha yaab kale waxaa ka mid ahaa afartaa sano soomaaliya musuq maasuqii ka dhacay shan iyo labaatankii sano lasoo dhaafay kama dhicinin hantida waddanka meeday wasaaradihii meeye dhulkii wasaaraduhu meeye dhulkii ciidanku meeye dekedihii meeye hantidii qaranka oo dhan waxaa lagu iibiyey waxa la bilmasaad alcalani ama mataqaanaa auction furan ummadda soomaaliyeedna inta dhimatay inta nool hantidaa waxbay ku lahaayeen magaalada caasimada muqdisho oo ummadda u dhaxayn lahayd waxay maraysaa tiifigii qaranka iyo raadiyii qaranka inay gacanta ku jiraan madaxweynaha hantidii dadweynaha soomaaliyeed ay lahaayeen waa la wada iibiyey askartii masaakiinta ahayd ee furmaha dagaal ku jirtay ilmahoodii iyo xaasaskoodiiyaa la barakicinayaa ayagaa la kala faquuqayaa oo qaar gunooyin iyo mishaare dheeraada loo qorayaa waxaas faquuqa lagu dhex wado ciidankana ha la joojiyo hantida dadka ee dadweynaha soomaaliya leeyihiin ee maalinba mid la iibinayana ha la joojiyo hantidii dalka waxba kama dhimana way dhammaatay hantidaanna meelay aadaysa cidog lama arko lagama arkin wasaaradda maaliyadda bangiga lagama arkin meelay aadda lama yaqaan wax yarna ma aha waagii hore dadku waxay isdhahayeen wax kooban waa waa laiska dayn doonaa laakiin hadda waxaa muuqata si waa sidii loo bartay iska wad
laakiin aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jingada inaan dhisto iyo guri saddex dabaqa afar dabaqa inaan dhisto anay ii gaartaa anay ii gaartaa wax ka quseeyo hooyada soomaaliyeed ee cunugeedii inay iskool u dirsata rabtahay ma jirto waxaad moodaa inuusan madaxweyne soomaaliyeed ahayn yahay cunug dhallinyaraa oo social media ka qaylinaya oo kale qof dhahaayo shacabka maxaa iga galay waxaa dhisanaayo maxaa iga galay askarigii garad muxuu dhahaya askarigii boqol bar qaadana qaadana ha qaad ama iska tago yuu madax u yahay horta su-aala kuydinaa ninka dhahaya maxaa iga galay yuu shacab yuu madaxweyne u yahay madaxda soomaaliyeed waxaa u malaysaa inay u heshiiyaan shacabka soomaaliyeed madaxweyne waddanka noogu tag soomaaliya isku dhammeyn rabtaa leeday etoobiya kis kusoo siisay kistay kusoo siisay guryaha ku dhisatay waxaa leedaha ummadda soomaaliya wax eegela male macnaha wax ma laga qaban karo xasan sheekh xasan sheekh waa tegey wax lagama qaban karo madaxweynaha mar wax laga qaban wayo laakiin hadda now ma jirto walaa mucaarad iyo waa iska qaylinayaan dadkan waa beentood waxay ka qabanaan shacab maanta qaylinayo oo mudaaharaadaya ma jiro shacab awoodle ma jiro shacabka dhan saliigaa looga bixiyay dhiigga wada baranbara waa iyaga dhan awood ma lahan yaa
xaraashka hantida guud iyo dhulboobka ka socda dalka waxaa si joogto ah u dhinac socday qandaraasyo iyo heshiisyo halis ah oo loo saxiixayo dowladaha danaha gaarka ah kale soomaaliya loogana bedelanayo sandareerto lacageed oo liidata oo madaxda murtadiinta qandiga loogu shubayo
batroolkan waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa in ka badan konton iyo toddoba heshiis ayaan dowlada la gallay ilaa hadda inta uu samay inta heshiis uu saxeexay oo dhan waa wax wada halisa bal ka soo qaado heshiiska uu galay 2002 alifkii 2022 gii hadda markii la doortayba heshiiska uu galay imaaraadka imaaraadka waxaa lala galay heshiis heshiis toban beej ah baa loo saxeexay oo aad arkayso inuu kaab yahay oo aad inuu khiyaano yahay wasiirka gaashaandhigga
wuxuu heshiisyo la galay lix dowladood oo kale ah etoobiya imaaraadka iyo maraykanka uganda turkiga iyo masar markii la yidhi dowladda federaalka heshiis bay gashay een, turki bay la gashay waxay la gashay caalamka intiisa badan ay la gashay hadda waxaa ugu dambeeyey oo heshiis la gashay oo amni een, een, dowladda masar bay la gashay waxaa laga qaylinayo oo etoobiya ay ka qaylinaysana oo dadkeena loo sanduleynayna waa arrintaas waxaan la soconnaa oo mithaal idinkugu filan oo weligeed adduunka meela ka dhacda aan la arkin heshiis aan la arkin in laga ansixiyo baarlamaanka waxaan u malaynaa mithaal waadixa inuu yahay baarlamaan heshiis aan la arkin ansixiyey oo madaxweynuhu intuu hor istaago oo yidhaahnaa ciduuga in an- ii ansixiya horta maxaa ka sugaysa waxaa ka sugaysa maxay yihiin
Somalia is for sale. For sale ma garan. Xamar nimanka joogo way suuq geeyeen Soomaaliya. Khayraadkii waa la suuq geeyey, xorriyaddeedii waa la suuq geeyey, wax kasta waa la suuq geeyey.
soomaaliya waxay qabatay marka xasan wan aan xasan two xasan wan wuxuu ahaa nin nationalist u ahaa nin nationalist ah, dalkiisa xamaas u haya laakiin corrupta ah very corrupted u ahaa لكن ناشناليست واحد nationalist u ahaa واي nationalist u ahaa xasan two waa corrupt weli waana foreign project kan waa had waa mashruuc ajnabi waa sayid waana corrupt waana mashruuc ajnabi madaxweynuhu qof cadaan ah wuu aaminsan yahay inuu wax ka dhegeysto wuxuu sheegay qof soomaaliya laakiin qof soomaaliya ma aaminsan inuu inuu inuu wax ka dhegeysto maxaa yeele wuxuu aaminsan yahay inuu ka wada xikmad badan yahay muddada uu xukunka joogo dal xaraashe wax ka badan hal dirsin oo qandaraasyo ah ayuu u saxiixay dowlado kala duwan heshiisyada ugu halista badan ee uu murtadkan saxiixay waxaa ka mid ah qandaraas toban sano ah oo turkiga lagu siiyey kheyraadka dalka iyo heshiiskii difaaca ee loo saxiixay dowladda nasaarada etoobiya kaas oo markii dambe dhalay is-afgaradkii dhex maray muuse biixi iyo abiy axmed heshiiskaasi waa toban sano ciidanka badda soomaaliya ayaa la dhisaya dhaqaalaha badda ee soomaaliyana waa la iska kaashanaya maadaama uu shacaarkiisu ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah wuxuu murtad xasan sheekh maxamuud heshiiskii dunida ku raadsaday inuu dowlad weliba u saxiixo danaha ay ka leedahay soomaaliya soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah soomaali heshiis ah halka ay taagan tahay intii loogu yimaata way kalato dowlad goboleedyo qabiil qabiilaa lasu haystaa waad ogsoontihiin kow iyo toban meelood ilaa lix iyo toban meelood baa la sheegaa oo qabaa'il soomaaliyeed isdagaalaya oo taas waxaa weeye soomaali heshiisa meeshii ma jirto dunideedana la heshiisa ayadana meeshii waa ka baxday madaxweynaha lahayskiisa waxa u ahayd soomaali heshiisa dunideedna heshiis laa soomaali heshiisa waxaan dhaxallay inaan in la yidhaahdo loo joojin maayo een, dagaallo sokeeye ee, musuq maasuq amni darro iyo bulshadii soomaaliyeed oo kala tagtay waxaan ka warhaynaa cirif ilaa looya caddo ilaa raas casayr iyo raas kambooni qabiilada soomaaliyeed inay isku laynayaan dowladduna waxay ka qabatay xukuumaddu ama laanta fulintu oo iyada mandatekeedu yahay ma jirto dalku maanta hubanti la'aan dastuur ayuu ku jiraa madaxweynaha naftarkiisa aan aan la xisaabtano waayo asagaa wuxuu ka dhigtaa halbeegiisa soomaali heshiisa dunin heshiis la ah soomaali heshiis ma jirto maamul goboleed baa heshiiseen qabiilaa heshiiseen annaga inteenan fadhinaa heshiiseen marka madaxweynaha waa inuu iska bedelo halbeegan uu maxaa la dhihi jiray halbeegiisa haddartan soomaali heshiis ma halbeegiisa waa dhub waa dhul la boobayo iyo corruption iyo wax kastoo xuna halbeegiisa ah waa inuu halbeegan intuu iska bedelo asaga una sii fogeeya halbeeganaaba dagaal dhaliyago iyo maxaa la dhihi jiray xumaan iyo iyo iyo iyo iyo iyo qabyaalad kelmaddii ahayd soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah oo isu badashay soomaali isdilayso Eh, dunidiina aan cilaaqaadkeeda sal fadhiya ayna laheenna waa arkaa oo mootis waxay ahayd eh, soomaali heshiisa dunidan heshiis la laakiin taas waxay isku bedeshay soomaali dirirsan adduunkan aan heshiis lahayn taas isu bedeshay oo hadda soomaaliya adduun ay heshiis la tahay oo aan imaaraad oo ayagu dan soomaaliya kale maahane ma aragno soomaali heshiisana ma aragno tareenka xasan sheekh uu yidhi tareenkaygu waa tareen weyn oo cid walbuu qaadaan wuu holcayaa oo horey iyo gadaal buu ka horcayahay koonarka ugu shisheeya haddaa kasoo buloodi sool meesha yidhaahdo eh, eh, laascaanood dagaal ahli ah oo soomaaliya ay waa hore ka gudubtay oo magaalo lagu dirirahayaa ka socda oo dadka mas- maatada la xasuuqayo madaafiic lagu garaacayo holiciina gobollada dhexena waa ka socdaa waad waad og tahay in hubkii dowladda soomaaliya ay lahayd oo magaca soomaaliya lagu soo qaaday in qabila loo qaybiyey oo macusley loo qaybiyey soomaali heshiis ahna wuxuu u bedelay inuu luqunta isu geliyo ummadda soomaaliyeed oo ah dad walaalo ah iyo duul wada dhashay
waxaa la sheegaya shaqaaqo ka socoto degmada buurhakabo runtii nasiib darro aada u weyn waaye waxaan weligay maqlayna maaha waxaan ahay xildhibaan soomaaliyeed ee, xilalka qaranka meelo badana ka soo qabtay ilaa heer wasiir waxay ii dhiman waa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxaan rabaa oo kale inaan beeshii ee, aan ka dhashay ama aan matalayey ee, laga dilay marxuumka aan ugu baaqo dee lagama laandheeraysne tallaab qaad oo wiilkii wiil u dil saasaan af ballaaran ku leh asagii haddaad weydo walaalkii la dhashay u dil
fowdadu waa jirtaa dalka waana imaanaysaa muddana way sii jiraysaa qabiilka raaskamboorida gabar iyo qari- qabiilka loowi cadda degan wax ka dhexeeya ma laha afkaa ka dhexeeya soomaalinimada xeer kama dhexeeyo dhaqan kama dhex wax ka dhexeeya ma laha daranyada iyo dib u dhaca laga dhaxlay doorashada murtad xasan sheekh waxaa ka mid ah inuu mar kale soo nooleeyey colaadihii sokeeye ee ragaadiyey ummadda soomaaliyeed dagaallo sokeeye oo umaladooxa iyo dembiyo dagaal oo aad u foolxun ayay diiwaan geliyeen warbaahinada muddada labada sana ah ee uu xukunka fadhiyo murtadkan waxaana deegaanada ugu daran ee colaadaha martigeliya ka mid ah goobihii ay duulaanada ku qabsadeen maleeshiyaadka ee shabeellada dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug macawisley dhibaatadeeda qofkaan hadda dareemin barriu dareema yacni wax kasta oo fawdo ku bilowda u a c maxay ku bilaabatay sharci bay ku bilaabatay fawday ku bilaabatay ilaa haddana yaana soo gaarsiiyey heerka aan marayno oo maalinba cajal cusub oo noo bilaabmaayo fawdadaasaa noo bilaamaysa waxaa daran waxaa daran oo consequential ah oo dhib weyn leh in qabiilada la hubeeyo sababta keenaysa maanta in meelo badan qabiiladii isku dagaalayaan oo waxaas weey
bulshada soomaaliyeed marnaba ma mahdin dib u soo noqoshada xasan sheekh maxamuud balse taasi cagsigeeda waxaa dib u doorashada murtadkan looga dabaaldegayay washington iyo tel abiib sida ku cad warbixinno ay daabaceen jaraa'idyada maraykanka iyo yuhuudda wargeyska the times of israel ayaa maqaal uu qoray toddobaad un kadib markii la doortay xasan sheekh maxamuud ku sheegay inuu xukunka soomaaliya ku soo noqday hogaamiye labada kun lix iyo tobankii la kulmay ra-iisul wasaaraha yahuudda benjamin netanyahu rajo wanaagsanna laga qabo inay israa'iil hesho dowlad cusub oo ay la yeelato xiriir wanaagsan kana mid ah wadamada caalamka islaamka macadka washington institute ayaa sidoo kale daabacay in dib u doorashada xasan sheekh maxamuud ay fursad dahabi ah u ahayd maamulka yahuudda iyo aqalka cad ee maraykanka kuwaas oo murtadkan ay xildhibaanadu doorteen u arkayey bidde baari ah iyo cabiid ceensan oo ay u adeegsan karaan dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta kaalinna ka qaadan kara caadiyeynta xiriirka ka dhexeeya yahuudda iyo soomaaliya isagoo ku halqabsanaya halhayskiisii ahaa qabyo ninkeedaa dhammaystira ayuu xasan sheekh maxamuud go'aansaday inuu qabyo tiro kulankii uu la qaatay netanyahu labada kun lix iyo toban kaas oo qodobadii la isla meel dhigay uu wakhtigu ku dhacay markii looga adkaaday doorashadii labada kun toddoba iyo toban sidaas darteed safarkiisii ugu horreeyeyba wuxuu murtadkan ku gaaray imaaraadka carabta oo ah dowladda u ololeysa is-afgaradka loo yaqaano ibraahimiyada ee lagu soo dumayo kiyaanka yahuudda dowladda imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taaganahay la dagaalanka argagixisada waaye
imaaraadka dalka xukuma waa loo saxeexay madaxweyne waa u saxeexay maxaa loogu saxeexay badda inay ka soo geli karaan cirka inay ka soo geli karaan dhulka inay ka soo geli karaan waxay rabaan inay xiri karaan waxay rabaan inay dili karaan dhibaatada ay geystaan oo dhanna waxba looma raaci karo heshiis toban beesh ah baa loo saxeexay oo aad arkayso inuu kaab yahay oo aad inuu khiyaano yahay inkastoo uusan murtadkan faahfaahin ka bixin booqashadii uu xilligaas ku tagay imaaraadka iyo ujeedka uu ka lahaa taxliilaad kala duwana laga bixinayay tuhunada ka dhashay kulamadii qarsoodiga ahaa ee uu ku qaatay abudubay ayaa waxaa mar qura qarxay dagaalkii khaza kolkaas oo uu murtad xasan sheekh maxamuud kufrigiisa iyo gaalnimadiisa qarsan waayey si deg deg ahna u aqoonsaday maamulka yahuudda ee gumaadaya ehelkeena reer filistiin
israa'iil waa dowlad waa awood ka jirta gobolka waxayna leedahay dhammaan kaabayaashii ay ku sii ahaan lahayd awood goboleed annagu waannu aqoonsannahay jiritaanka israa'iil waana aqbalnay inay tahay dowlad dhab ah
la yaab ma leh inuu dhulka filistiin ee xorta ah u sharciyeeyo yahuuddii xoogga ku qabsatay una aqoonsado dad xuquuq deegaannimo ku leh dhulka barakaysan sababtoo ah wuxuu murtadkan horay magaalada jigjiga ugu hibeeyey cadowgii soo jireenka ahaa ee ummadda soomaaliyeed kuwaas oo ilaa maanta xoog ku haysta dhulka soomaali galbeed horumarka iyo wanaagga meeshaas aan ku soo aragnay maanta cidda dhahaysa waa xoraynaynaa iyo waa waxaynaynaa ma raacsanin mana ayadsanin in la carqaladeeyo iyo in mushkilo la qabo ma qabno marka dadaa dalkaas hadda xoraynayo ra'yi annaga noo yaalla amaan aqbalsannahay ama aan entertain garaynayna marna maaha xasan sheekh waagii hore waa isagii diyaaradaha iyo isagii jigjeeka degay iyo wadankii soomaalida wuxuu ka yidhi waagaa waan isla garanaynaa dhib fara badan buu xaqiiqatan wadankaas soo gaaray dadku iska iloobayaan laakiin waqtigii uu malas joogay tegitaankiisii iyo ma garan ninkii kale ka dambeyn inuu ahaa markuu tegi jiray ha uu jigjiga tegey wadanka xataa soomaalida oo wax ictiraafi jirin aslan dalka soomaaliyeed inuu maaragtay uu ku dhawaaqi jiray diyaaradaha etoobiya uu kusoo fuulfuuli jiray meeshii la odhan jiray gabrazeyd ee etoobiyaanka yani ihaano fara badan oo waqtigaas uu soo jiiday baa jira madaxweynaha hadda jooga haddana marka wuxuu yeeli doono lama garanayo
etoobiya annagana toddoba boqoloo sano colaad ah oo dagaal ah taariikh ah ayaa naga dhexaysay taariikhdii waxaas waxay soo socota waxay kusoo gabagabowday kun sagaal boqol iyo sagaashankii derisaan nahay hal option aan leenahay inaan wada noolaano oo nabad ku wada noolaanaan leenahay maantana midda aan ka shaqaynayno waa middaas ayagan ay nagala shaqaynayaan
alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum dirir inay idinku wadaan ma daynayaan xataa yawruduukum can diinikum in istataacu ilaa diintiina ay idinka celiyaan dagaalkooda waxau dhammaanayaa maalinta idinka rishtaameeyaan maalinta islaamka idinka saaraan waxay rabaan baa idin saaraane maalintaasay dagaal idinka dayaan waayo qof dhintay waa qofka haddii islaamka laga saaro maanta waxay lagu ridoobayaan faraha ku hayna ilaahay ha naga badbaajiyo ummadeenna waa inay aayaadka alla dhegaysato waa inay axaadiista nabiga calayhi salatu wasalaam dhegaysato waa in haddaba taariikhdii ummadda muslimka aan dib u jallaacno dhammaanteen walaalayaal maanta tareenka riddada iyo islaamka baxana la saarow haya way muuqataa madaahirteeda iyo muuqaaladeedu maanta aad bay u muuqataa
guud ahaan intaas ayaana caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إخوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين